wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawaan idinaanu kuwooda ugu waaweyn maamulka gobolka banaadir oo sheegay in sidii shabaab ay ugula dagaalami doonaan cid kastoo lagu arko goobaha anshaxumada u dhowaan la xidhay islamarkaasina sharciga lala tiigsan doono guddiyaha gobolka banaadir oo maanta kormeer ku tegay goobaha ay ku socoto ama ay ka socotaan idhaahdee buufinta iyo kala raynta mootooyinka loo kala qaybinayo e iyo b waa u naxariistee madaxii howlgelinta ciidanka danab oo maanta lagu aasay muqdisho iyo madax ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga oo ka qayb galay aas qaran oo lagu sameeyey muqdisho madaxa soomaaliya oo qaabilay wasiirka arrimaha dibadda dalka yuganda madaxda xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo howlgallo ka fuliya gobolka jubbada hoose waraarka dibaddana waxaa ugu dooroon israa'iil oo xirtay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka urdun iyo faransiiska oo albaabada isugu dhuftay safaaraddiisa suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa isniin taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen horudhaca qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in sidii dagaalamayaasha al-shabaab oo kale ay ugula dagaalami doonaan cid kasta oo lagu arka goobaha anshaxumada oo dhowaan markaasi la xidhay islamarkaasina sharci lala tiigsan doono cid walba oo lagu arko goobaha sida maanta lagu sheegay awaamiir kale oo kasoo baxda maamulka gobolka banaadir awaamiirtan maamulka gobolka banaadir ayaa daba socda howlgallo maamulka gobolka uu kula dirirayo sida lagu sheegay war-saxaafadeed maanta maamulka gobolka uu soo saaray waxyaabaha ammaanka dooriya iyo weliba goobaha lagu faafiyo anshaxumada ee ku yaallo gudaha magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay awaamiirta ka soo baxday maamulka gobolka isagoo sheegay in maamulka gobolku xilligan wixii ka dambeeyo uu la dagaalami doono sidoo kalena ugula dagaalami doono si la mid ah sida dowladdu ay shabaabka kula jirto dagaalka kooxaha gudaha magaalada muqdisho ku faafinayo falalka anshaxumada iyo weliba goobaha anshaxumada lagu faafiyo iyo xitee dhallinyarada oo uu sheegay in goobahaasi ay tagaan cid walboo lagu arkana waxa uu sheegay afhayeenka maamulka gobolka in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono bismillaahi raxmaan raxiim ku socoto taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ku socoto guddoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada maamulka gobolka banaadir ku socoto taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar og agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha guud ee amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ujeeddo amar xidhid goobaha lagu isticmaalo waxyaabaha anshaxa lidiga ku ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee namber lix soona baxay laba iyo tobanka bishii labaad ee sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay in ay lagama maarmaan tahay in la xiro goobaha lagu isticmaalo waxyaabaha anshaxa lidiga ku ah markuu arkay in qiyamka iyo akhlaaqda bulshada ee lidi ku tahay markuu garwaaqsaday in ay lagama maarmaan tahay in la xiro goobaha lagu isticmaalo muqaadaraadka taasoo dhibaato ku ah dhallinyarada isagoo tixgeliyey codsiyada kala duwan ee ugu imaanaya bulshada qeybahooda kala duwan ee ah in la xiro goobaha ay ka socdaan fasaadka laga bilaabo afar iyo labaatanka bisha afaraad sanadka laba kun labaatan iyo saddex oo maanta ku beegan waxaa guud ahaan la xiray goobaha lagu isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyo waxyaabaha anshaxa lidiga ku ah islamarkaana aan ku habooneen qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan ee bulshadeenna sidoo kale cid walba oo lagu arko iyada oo joogta goobahaasi waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga howlgalladuna waa socon doonaan waxaana loola dagaalami doonaa sida khawaarijta meelaha lagu gado laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo maamulka gobolka banaadir labadii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanadiisa ka sameeyey barnaamijyo wacyigelin taasi oo bulshada lagu baraarujinayay dhibaatooyinka uu ku hayo maandooriyaha da-yarteena soo koraysa iyadoona bishii ramadaan la sameeyey howlgallo ka dhana ka ganacsiga maandooriyaha iyo warshadaha lagu sameeyo howlgalladii ugu dambeeyey ee ka kala dhacay habeenadii ee dhacay habeenadii labay iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka abriil wuxuu maamulka gobolka banaadir kusoo xirxiray goobo ganacsi oo lagu isticmaalayay maandooriyo islamarkaana ay ka socdeen wax ka baxsan anshaxa iyo dhaqankeena suuban iyadoona goobahaasi la xiray lagala noqday shatiyadii ganacsi ee ay hore u haysteen sidoo kale waxaan bulshada soomaaliyed ee ku nool caasimadda u caddaynaynaa in howlgalkani uu ku yimid kadib cabashooyin badan oo naga soo gaaray goobahani maadaama laga diiwaan geliyey falal isugu jira dilil anshax xumo iibin daroogo dhac dadweyne iyo wixii la mid ah maamulka gobolka banaadir mar walba wuxuu u taagan yahay ilaalinta sharafka nafta iyo maalka bulshada soomaaliyeed ee ku nool muqdisho waxaa jira muuqaalo ku baahay baraha bulshada oo dad badana ay meel khaldan u weeciyeen kana bixiyeen fasiraad khaldan oo ka fog xaqiiqda iyadoo aan la soo bandhigin xaqiiqda muuqaaladii halkaasi ka jiray ee aanan ogolaanaynin damiirka qofka bini-aadamka ah in lasoo bandhigo taasi oo muujinaya heerka fasaad ee halkaasi ka jiray haddaba waxaan halkan ku caddaynaynaa in maamulka gobolka banaadir uu ilaalinayo xuquuqdul insaanka iyo xurriyadda aasaasiga ee dastuuriga ah ee dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed iyo tan dhallinyarada gobolka banaadir iyadoo aan laga gudbaynin waxa ay nafarayso diinteena islaamka maamulka gobolka banaadir wuxuu dib u habeen ku sameyn doonaa ciidamada ilaalinta anshaxa ee dowladda hoose ee xamar sidoo kale wuxuu sare u qaadi doonaa isdhexgalka dhallinyarada iyo iyada oo la adeegsanayo isboortiga aqoonta iyo abuuridda fursado shaqo maasanidiin si aada ugu adeegato
afhayeenka maamulka gobolka ayuu ahaa sidaad maqlayseenna waxa uu ka hadlayaa waamiirta uu soo saaray maamulka gobolka geesta kale tana gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa maanta kormeer waxa uu ku tegay goobaha ay ka socoto buufinta iyo weliba kalaraynta mootooyinka isaga oo cabasho ka dhigaysta qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta wariyahayaga juula shaakir ayaa dhammaystiraya warkan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf madaale iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed diiriye yabo ayaa halkan oo ka mid a goobaha ay ka socoto kalareynta ama sidoo kale midabeynta xarfaha e iyo b ee wadayaasha mootobajaajka booqasho iyo kormeer inaydheena ku yimid gudoomiyaha gobolka iyo sidoo kale wafdiga iyo xubnaha muhiimka ah ee la socday ayaa waxa ay tageen xarumaha kala duwan iyo goobaha ay ka socoto midameynta iyo kalareynta mootooyinka gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu cabasho ka dhegaystay wadayaasha mootobajaajka oo qaarkood sheegay in dadka halkan ka shaqaynaya ee shaqada aysan si fiican u wadin gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeerka kadib warbaahinta la hadlay isagoona beeniyey warar kala duwan oo wadayaasha mootobajaajka ay sheegayeen oo ku aadan in mootooyinka qaarkood laga qaadayo lacaga gaaraya boqoliyokontondoollar iyo wax ku dhow wuxuuna sheegay gudoomiyaha in mootooyinka iyo wadayaasha mootobajaajka lacagaha laga qaadaya keliya ay tahay soddon iyo lix dollar gudoomiyaha ayaa goobta ka hadlay waxaan ku nimidnay kormeer goobihi aan u astaynay inay ka bilaabato kalaraynta mootobajaajka ee iyo b annagoo ka duulayno go'aankii golaha wasiirrada ay soo saareen iyo awaamirtii aan soo saarnay ee gobolka banaadir fulinteeda uu lahaa nasiib wanaag maanta si toos ah ayay u bilaabatay barnaamijka asiga ahay oo afar labaatankii aan ku dhawaaqnay u bilowday bajaajlayda waxaan uga mahad celinaynaa siay ugu hoggaansameen awaamirtii aan bixinnay waa kan safka dheer ay ugu jiraan hadda fulintii awaamirta ayada ahayd wax alle iyo wixii soo kordhana waan isla joognaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaa idhaahdo inaan boobsiinno oo sida ay maaragtay ay ku fulayso ayagana culays kuuga yaraanaayo inaan fududayno waxyaabo badanoo la sheegsheegaayo wararka suuqa ahaa hortooda ayay hadda ka qirteen boqol iyo konton doolaraa nagala qaadaa iyo xaggaasay ka dhacda iyo waxyaabahaasay aaminsanaayeen maanta waxay ogaadeen xaqiiqadii boqol iyo kontonkii doolar beenay naqotay boqolkii doolar beenay naqotay kontonkii beenay noqotay soddon doolar iyo soddon iyo lix doolar in laga qaadaayo ayaga hadda afkooda ka qiray annaguna mar walba waxaan ku dadaalaynay inaan koostiga ku- uga baxayo inaan aad iyo aad u yarayno si maaragta aan isu qaadanno taasna maanta waxay keentay inaan isqaadanno wixii kaloo dhimanna haddii ilaa yidhahdo wakhtigeeda ayaan ka wada hadli doonnaa hawshaanina dadka gacanta ku haayo maamulka gacanta ku haayo oo dowladda hoose ay xil saartay ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka juhriga ay bixiyeen waxaana rajaynaynaa in lasii labalaabo bajaajlayduna waa ku mahadsan yihiin inta isdhibayso oo maaragtay ka fikirayso inay arqaladeeyaan howlaha socdana hay-adaha amniga waxay ka qaadan doonaan waxa uga aadan haddii ilaa yidhaahdo inta kalena waxaan rajaynaynaa inay shaqadu si wanaagsan noogu bilaabato nooguna dhammaato insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdisalaan juulo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
allah u naxariistee madaxii howlgelinta ciidamada danab ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho iyadoo madax ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay ka qaybgaleen aaska qaran ee loo sameeyey waryahayaga cabdifataax muumin ilkacase oo goobjoog ka ahaa ayaa soo jeedinaya warbixinta warkan
cabdicasiis maxamed maxamuud ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho marxuumka ayaa u geeriyooday dhaawaca uu u jiifay isbitaalada muqdisho kaasoo ay u geysteen kooxo huwaysan islamarkaana ay ku haleeleen isgoyska korontada marxuum cabdicasiis ayaa ka hor intaan la aasin waxaa salaada janaasada lagula soo dukaday wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya halkaa oo ay ku sugnaayeen ehelka marxuumka saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyo ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka gaashaandhigga ayaa ehelka marxuumka ugu tegey inuu ugu tacsiyeynayo geeridu ku timid allah u naxariistay laba xidigle cabdicasiis maxamed maxamuud isagoona tilmaamay inuu ahaa madicii howlgelinta ee hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaale saciid cabdi geele oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxauu ka sheekeynayaa taariikh nololeedka alaa u naxariistay cabdicasiis maxamuud maxamed madaxii howlgelinta ciidanka danab
cabdicasiis wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho waa xaasle ciyaal ay u joogaan wuxuu ku soo biiray oo mataqaanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya yacni oo koorsadii tobabarka koowaad ugu aaday waddanka uganda cabdicasiis taariikhdiisa yacni markii aan ka hadalno laguma soo koobi karo wakhtigan hadda aan joogno laakiin waxaan rabnaa in yar inaan dadka uga sii faa'iidayno cabdicasiis tobabarada wuxuu ku soo qaatay waddamo kala duwan sida hore aan iigu sheegay uganda een, ee maraykan iyo waddamo kale ethoobiya waddamo badanuu ku soo qaatay aan halkan lagu soo koobi karin cabdicasiis wuxuu ka soo shaqeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya meelo kala duwan sida taliska guud oo markuu tobabarka ka yimid taliska guud uu ka shaqeeyey kadib muddadii ugu dheerayd wuxuu ka shaqeeyey turkisom oo uu ka ee, uu ka qayb qaatay dibudhiska iyo mataqaanaa ee, mataqaanaa reformka ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu ahaa sargaal firfircoon shaqadiisa gudanaya daacad ah ee, waajibaadka qarankana wax walba ka hormarinayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in marxuum cabdicasiis uu ahaa shaqsi aad u wanaagsan islamarkaana uu ka baxay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay inaysan niyajibin doonin geeridiisa howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dareenkeena lama cabiri karo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keena ayaan ku qanacsanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa cabdicasiis naga jeclaaday intaasaan ku qanacsanna waxaan hubnaa wuxuu u baxay inay noqon doonaan wax masiiri ah ummaddan dhiigoodii iyo qarankoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii lagu badbaadinaya inay ahaayeen aadaa u mahadsantihiin waxaan isku ognahay oon ku wada ballamaynaa oon isku wada dhaarsanaynaa in khawaarij dalkan laga ciribtiro ay ka baxaan haddii ilaah yidhaahdo waa hubaa in maaragtay shuhado kala badan ay dhici doonto waa hubaa rag badan kale inay naga dhaawacmi doonaan waxaas oo dhan annagoo og oo maaragta ku talagelayno ayaan gelaynaa dagaalkaas haddii ilaah yidhahdo sidaasaan markii hore lagu galay aadaana u mahadsantihiin quluubteennana ilaahay subxaana wa tacaala maaragta ee, ee, ha isku keena maaragta hagaajiyo ee, aan wada cafinno walaalkeenna abdicasiis maaragta maanta asaa naga horeeyo aan wada cafinno annaga oo dhan saa u dhannahay shacab iyo ciidanba cabdifataax muumin raadi i t v-ga dalsan
halkaad warkaasi habeenaad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho israa'iil ayaa xirtay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka urdun xildhibaan u dhashay dalka urdun ayay israa'iil xirtay kadib markii lagu eedeeyey inuu isku dayey in hub sharci darro ah uu ku geliyo daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee urdun imaad al a- waa imaad al adwan oo markaasi la xiray habeennimadii sabtida ayaa la sheegay ama ayay daawacday wakaaladda wararka jordan ee amon maamulka ayaa waxa uu sheegay inay heleen labiyo toban qori iyo laba boqol iyo toddobaatan kale oo hub ah sida uu markaasi qabo muuqaal ama sida lagu baahiyey muuqaal aanan la xaqiijin oo lagu baahiyey baraha bulshada israa'iil israa'iil kama aanay hadlin waxa markaasi loo xidhay iyo markaasi tebinta warbaahintooda gudaha ee ku aadan xarigga xildhibaankaasi ka tirsan dalka urdun afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee urdun ayaa waxa uu sheegay inuu isku dayey in kiiskan ay ku xaliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in hay-adaha ammaanka ay markaasi isku dayayaan inay ogaato cidda hubkaasi loo waday iyo in xildhibaankan uu sidaasi oo kale hore u sameeyey jordan iyo israa'iil ayaa si rasmi ah xiriir u sameystay kadib markii ay heshiis nabadeed ay kala saxiixdeen sanadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii balse xiriirkoodu ayaa dhowaan waxau ahaa mid sii xumaanayo rabshadaha u dhexeeya ciidamada ammaanka israa'iil iyo falastiiniyiinta kuwaasi oo ka dhacayo xaramka al-shariif iyo weliba magaalada jerusalem oo ay dowladda urdun ilaaliso guud ahaana warkii habeenada dalsan kala socoteen caawa waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel